maalintii shalay waxaa deegaanka afbarwaaqo oo ka tirsan gobolka mudug lagu dilay nin ganacsado ah oo ka mid ah ganacsatada gobolkaasi ganacsadahan la dilay ayaa lagu magacaaba cabdifataax ceynaashe xaashi waxaana xilliga uu dilkiisa dhacayay qayb ka ahaa dad warbiyoodka qodayay deegaanka waayihii ugu dambeeyey waxaa gobolka mudug kusoo badanayay dililka aanooyinka qabiilka ah iyadoo si bareer ah loo dilo dadka aanan waxba galabsanin waxaana colaadan huranaya shisheeyaha iyo maamulka la baxay galmudug oo ku daaban shisheeyaha shareecada islaamka ayaa xarimtay in la daadiyo dhiigga qof muslim ah oo aanan waxba galabsanin